hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yeyno hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yeyno hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dadalkana midna kama hadhano horsocodka geediga dhankooday hantaano horsocodka geediga dhankooday hantaano walafdhabar haweenkuye iyo iyo hayin dulqad badan
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhegaysataan warbaahinta isnaay toddobaadkii baadahan oo kale ayaad barateen in aan halkan idinkaga soo gudbay barnaamijka kaawan kusoo qaadano mawduucyo kala duwan haddii uu ebenaraal ka noqdana toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa ololo ballaaran oo lagu soo bandhigayay fursadaha shaqo abuurka dumarka ah oo ay qabatay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka hirshabeelle u diyaargarowga barnaamijka oo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka waxaad ila socodsiin doontaa anigoo asaare cabdixuseen dhanka iyo farsamadana waa injineer sake sida hordhaca barnaamijka oo aad ku maqasheen toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa ololo lagu horumarinayo fursadaha shaqo abuurka dumarka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlagoleedka hirshabeelle munaasabadda furitaanka ololahan oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe bulshada rayidka dhalinyaraha ayaa muujinaysay muhiimadda ay leedahay in habeenka lagu dhiirigeliyo helista shaqooyinka rasmiga ah iyo fursadaha dhaqaale ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada jowhar iyo gudoomiyaha ururka habeenka gobolka shabeellaha dhexe faadimo cabdo sangaab gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada jowhar fartuun aadan xiifo kuwaasi oo habeenka kula dardaarma in ay ka faa'iidaystaan mashruucan agaasimaha guud ee shaqada shaqaalaha agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka gudoomiyaha dhalinyarada marwaa fartuun aadan xiifow waxaa halkan ka salaamaa dhammaantood dadka kasoo qayb gala oo ugu horeeyaan wasaarada wasaaradaha isugu yimid halkan iyo haweenweynaha iyo dhalinyarada iyo bahda saxaafadda intii aan ka tegay iyo intii joogto intaba iyo intaan salaama waxaan idin leeyahay mar labaad asalaamu calaykum waraxmatulaan annaga waxaynoo leedahay farxadeena horta waxaan aniga dhihi karaa boqolkiiba boqol wixii aan raadinaynay iyo amaanta waxaan ku leeyahay nala hordhigay waxaan rabaa marka maxaa la dhahayay ololaha kordhinta shaqaalaha haweenka waxaan dhihi lahay haweenka horta maanta sida aniga aan aaminsanahay ama aan u joogo horta waa noola baahday in badan aan raadinayna fursadan beentay miya okay waxaan uga mahad celinayaa barnaamijkan dadka soo agaasimay oo maxaan ku rahdaa isugu kaayeeray gartay hooyooyinku inay maxaan ku leeyahay door weyn ay ku leeyihiin bulshada reedka waxaan dhihi karaa marka toowarta waa uga mahad celinayaa marna labaadna waxaan leeyahay annaga yaan nagala dhiganin wax markii la rabo la isticmaalo markii la rabana laga gudbo waxaan rabaa maadsantiin waxaan rabaa hawshaan sida ay sheegayaan waa uga mahad celinaynaa in laga rumeeyana waan rajeynaynaa insha allah marka xiga waxaan leeyahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha haddii ay idinka dhab tahay oo barnaamijka aad diyaar u tihiin inaa hooyooyinka iyo gabdhaha dhalinyarada haweenka dhammaantood yaryar iyo waaweentaba haddaad jeceshiin inay wax ka qabtaan waddankan aada rabtiin waxaan leeyahay wada shaqayntu waxay ka bilaabataa wada hadal iyo in la yidhaahdo maxaa ka socon kara meeshaan iyo maxaa idinka idin u baahan tihiin oo maxayada aad rabtiin maanta in la dhaho laakiin haddii la yidhaahdo maalinta laysu imaanaya laysu imaanaya wadaa idinka duubanayna waa la kala tegaa caqli ma noqonayso waxaan rabnaa maanta waxa waaye kala reeb waa caways maalmeedaa layidhi maanta wixii loo baahnaa in laga hadlo anigana waa idiin bilaabay waxaan rabaa inaad buftiin ee bulaacisi baash waa mahadsantihiin waxaan rabaa haweenku howlaha ay leeyihiin hooyada caanaha gada ilaayada gada tadbicusha goobaysa dadka dhalinta quruxda badan hooyaa soo barbaarisa iyadaa meel gaarsiisay ayadaa waxaan ku leeyahay u dul qaadatay hooyada lala koriyo ilmaha waa yartaa midaa lala korinaa badan waxaan rajaynayaa mid ka codsanaa insha allahu inaad hooyooyinka u dhago nuglaatiin gabdhaha aan wax soo barnay ay shaqo helaan annagana nala yidhaaho wixii yimaada aanawaliya aan ka micnaaska noqono oo aan tala ku yeelno waa mahadsan maanta waxaan u joognaa ololaha shaqaalaysiinta gabdhaha agaasimayaashii agaasimo waxeetyada waxaan ognahay inaan aada ugu yarnahay marka hore horta waxaan rabaa dowladda inay kasoo saarto sharciyo gabdhaha caddaynayo xaquuqda ay ku leeyihiin markii wasaaradaha la qaybinayo intaasoo wasaaradood waxaa iskale gabdhaha agaasimo waaxeedyada iyo agaasimayaasha iyo qaybaha kale ee dowladda kale marka xigto waxaan ognahay gabdho badan oo si volunteer ah ku jooga wasaaradaha haddana markay yimaadaan shaqaalo ama la qaadanayo waxyaabo oo markaas mishaari ah markii tartan loo galo waxaa dhacda gabdhahi gabar inay kaalin koowaad noqoto oo wiil kaalin labaad noqoto in wiilkii la qaato ayadoo loo fiirinayo mararka qaar waxaan ognahay waxyaabaha dhibaatada nagu haayo
qof walba waxaan ku salaamaa mansabka iyo maqaamka oo halkan ku joogo ama kala gaargaari karin intay ka kooban yihiin waxaan dib usii salaamaa salaamka islaamku salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta farxaddeeda lama soo goobi karo maadaama ay maanta maalintayna ay tahay waayo wax badan warar badan oo annaga nalaga qaaday iyo xog badan oo annaga nalaga aruushay ayuu wuxuu ku yimid barnaamijkan iskama imaanin aad iyo aad ayaan usoo dhaweynayaa ka xildhibaan ahaan waxaana ka mid ahay ururka haweenka xibin ka mid ah maadaama ay gabdhahayna wax barteen ay dib ugu laabteen canjeeradii la dubaayay aadaha maanta fursadaan ugu faa'iidaysanaya waayo haddii la yiri gabdhihii ayaa la shaqaalaysiinayaa ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha fursadan muhiimka ay noo keentay aad iyo aad inaan uga faa'iidaysano waxaan kaloo rabaa in maadaama ay gabdho aqoon-yahane ee howlkan maanta ay fadhiyaan in barnaamijkan laysla wada gorfeeyo oo wax badan oo xod ah iyo wax badan wax badan oo idinka idin dan ah in aan meeshaas kasoo wada saarno waayo waa fursad muhiima maadaama uu qaybka yahay gudoomiyaha guud ee shaqaale shaqaalaha rayidka aadaan isagana ugu mahad celinaya aad iyo aad oo mar waliba oo shiro badan aan iskala qayb galnay uu ka dhawaajinayo gabdho badan aan shaqaalaysiin doonaa hadduu ilaa yidhaahdo maanta fursaddii ayaan taaganahay fursaddan maanta marka in aan ka faa'idaysano gabar waliba oo aqoon leh halkan ku sugan waxaan rabaa hadduu ilaa yidhaahdo anigana qaybaan ka ahay waxaan rabaa inaan ka faa'idaysano wax badan oo qodobo annaga noo dan ah gabdhayna wax bartayna u dan ah in aan meeshaan aan kasoo saarno maanta iyo maalmaha aan soo joogno hadduu ilaa yidhaahdo marka aad iyo aad ayaan barnaamijkan usoo dhaweynayaa hadduu ilaa yidhaahdo
saxaafadda waxaan ku salaamay salaada salaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu salaam maanta kulankan muhiim waaye maanta waxay u shidan tahay haweenka anaga qaabayna kala duwan waxaan ka nahay martiyaan ka nahay martidaas maanta waxaa sharaf u ah ayagoo xildhibaano gala deegaan leh ayagoo dhallinyaro ah inay maanta maalintii haweenka ay shaqaalaysiintooda doodeedii inay galaan loogu talagalay sida halka boorka nooga muuqata boorkaas wuxuu qoraa in haweenka ay naqa karaan agaasimo guud inay naqa karaan agaasimo waaxeed inay naqa karaan madax qaybeed inay ka qayb naqa karaan aadaan ugu soo dhawehaynaa gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka iyo agaasimaha shaqada shaqaalaha iyo la taliyayaasha barnaamijkaas keeneen iyo guud ahaan dowladda hirshabeelle oo madaxweyne cali guudaba ugu horeeya waxaan leenahay soo dhowaada waa ku mahadsantihiin hagaag dhegaystayaal markalena waxaan siin doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda habeenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabeelle marwo ikhro cumar maxamed oo dhankeeda meesha kasoo jeedaysa hadal kooban waxaan ugu faraxsanahay in maanta barnaamijka looga hadlaa haweenka aniga aan qayb ka ahay soona wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aad ugu mahadsan tahay in barnaamijkan naga soo casuunto naga soo talageliso maanta haweenka joogo waxaan maraynaa kalabar waxaa ururkii haweenka ururkii degmada diinkii haweenkii isku xirnay wasaaradda haweenka waaye wasaaraddan aada ugu mahadcelinaa sida quruxda badan ee noogala shaqaysay taladan naga siisay in brograamka quruxda badan maanta noogu qarsoomo horta wasaaradda haweenka sida ogtihiin intiina badan wejiyadiina iguma xusbo oo waa soo joognaa tababaraa bixinaa waxyaabaha aa bixin labadana waxaa kamid ah empowerment of women oo ah xoojinta haweenka xoojinta haweenka markii la lahayo waxay tahay marka haweenkii maadaama wasaaradii haween dhan aan nahay wasaaradaha dhammaan ee hirshabeelle sektor walba waxaa ka mid ah haween maadaama arrimo bulsho ay ku jiraan hadda wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha sektorkan ay bixinaysa waxaa waa empowerment of women oo ee qayb ka qaadanaysa haweenkii in ay ka qayb qaataan doorashadii haweenkii in ay ka qayb qaataan sidoo kale wasaaradda ganacsiga haweenkii inay ka qayb qaataan ganacsigii haweenkii inay ka qayb qaataan agriculturekii ama xoolo dhaqatadii beerihii sektor walba waa ku jirnaa waa arrimaha bulshada haweenku waa soo galayaan haweenka waa lafdhabarta bulshada meel walba ku jirnaa maanta waxaa idinku dhiirinaynaa oo idinku dhiirigelinaynaa iyagoo naga joogaa guddiga shaqaalaha rayidkii wasaaradii shaqadii shaqaalaha oo maanta shaqadii dadkii ay qoraayeen ama loo sameynayo tirkoob markii la sameynayo waxaa sameeyeen guddiga shaqaalaha rayidkii wasaaradda shaqadii iyo shaqaalaha waxaa ka codsanaynaa in haweenka maanta dowladda hirshabeel haween waa ku jiraan alxamdulilah agaasimo waxaa u maleynaya aniga gabadh kalaka ah oo state ka shaqeeyo hadday maanta ay soo doonan lahayn haween badan leh madaxweynaha waa sii lahaa stateka iyagoo qabiilada ay ku dhagan yihiin xitaa hirshabeelle haween hadday wax soo doonato waa la siiyaa waxaa ku dhiirigelinaynaa marka wasaaradaha kale iyagana sidoo kale in haweenkii ay siiyaan meelo sida agaasimo waaxeed madaxqeybiyo annaga wasaaradeena finansiga procurementiga planninga administration of haween waa wasaaradii wasiira haweenka agaasimaha haweenka wasiir xugeena haweenka wasiir dowla haweenka xuquuqdeeni waxaa u maleynaa ururkii haweenkii haween aan joog ururkii dhalinyarada haween waaye marka waxaa is leeyahay annagaa soo bixinayno waa inay siirta waa looga baahan yahay marka ina annaga waxay soo doorano oo doodihii aan ka qayb galno doorashadii aan ka qayb galno kaararkii codeynta aan wada qaadano meel walbo haween looga hadlaayo odayaashii iska riixno annagana aan soo galno qof loo diidayo ma laha laakiin haddaa gurgur isku celino sida hadda gabdhaha aada u fiicnaayeen maadaama volunteer ay ku shaqeynaa awal wiilashkiisa ku shaqeyn jiray laakiin hadda gabdhihi xitaa way soo baxaan inay guryaha kasoo baxaan baabuurna cawda iiga soo qaataan imaadaan meesha haddaa kasoo muuqato biri wax baa helay meesha haddaa kasoo muuqato iyagoo dadkaada kugu dhagan yihiin haddana dowladda garabaa ku siinay biri haddii adiga dhiirigelintaada iyo dadkii aad raasatid wax baa helay marka haweenka waxaa ku dhiirigelinaha in iyaga ay soo baxaan saddexdan biridooda soconaysa inaan aada uga qayb qaadataan caqabadaha ay hor istaagan waxyaabaha aad dareemaysiin in iskaashinka aad ku dartaan maadaamii dadkii hayrihii wax la siinaa waa bangi inoo ogol yihiin haween qoondadooda inaan helno annagana inaan isku dhiirigelino oo aan ka hadalno meel walba doodeeni aan ka hadalno la istaagno aadaan ugu dhiirigelino haweenka waa sameyna annaga siyaasadii aan ka qayb qaadano dooda hadda mahadahay waxaa golihii deegaanka gadhisaay oo gudul wasaaradda haweenka waa joogtay oo wasaaradda arrimaha gudaha waa naga soo kala gelisay sidoo kale warshiiq balcad dhammaan waan ka qayb galnay oo in qoondadii haweenka si sax loo siiyo loona dhamaystiro insha allah inta dhimanna la dhisaa qoondada haweenkana waa ka qayb qaadanaynaa sida haweenkii ay ku heli lahaayeen qoondadooda rasmigana insha allah soddonka iyo wixii dhaafsiisanna waa galaynaa laakiin agaasimaha waaxeedyada iyo madax qaybeedyada haweenka iyagaa laga rabaa inay soo raadsadaan iyagaa laga rabaa inay soo baxaan shaqaalaha rayidka iyagaa la rabaa inay soo raadsadaan hadday u marayaan ehelkooda hadday u marayaan dowladii hadday u marayaan tiim asxaab leeyahay marka guryaha laga soo baxo aan la soo raadsadaa leelahay mideeda kalena nabadoonka iyo aada ugu mahadcelinaa dood ma ka wada laakiin waxaan leeyahay marta haweenka saas sheegta sax waaye haddii guri iyo soo dayacan xoogaa qabada imaanayso laakiin anaga weelgaa naga dambeeyo ana hadda mar waa ahay alxamdulilah ilma ii joogaan haddana agaasima ahay saas waa shaqeeyaa ilmahaygi ma dayacnaa ninkaage marka dadaa naga dambeeyo ehelaa naga dambeeyo waal qaadaya naga dambeeya only ilmihii guriga loogama soo tagaaye dadaa loogu soo dhowaya maanta oo naga dambeeyan ehelkeeni marka alxamdulilah saas uguma hareen anaga shaqadeena waxaa waaye waa saxaneen haweenka waa ku dhiirigeli weli waxaad la socotaan barnaamijka umuuraha habeenka oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartes markana gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka hirshabeelle maxamed cumar meyre ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin fulinta siyaasadaha lagu kordhinayo qoondada habeenka waxaan salaamaya agaasimaha guud wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud wasaaradda haweenka la taliyaha sare ee guddiga shaqaalaha rayidka la taliyaha sare ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xubnaha golaha deegaanka gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka shabeellaha dhexe nabadgoonka guud ee dublas ahna xildhibaan golaha deegaanka degmada jowhar ee caasimada dowladda hirshabeelle gudoomiyihii hore ee degmada jowhar maxamed aliin caqiib duuqii hore magaalada jowhar iyo saxaafadda dhammaan muxtasharafka halkan iskugu timid waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeen waxaan ku faraxsanahay inaan maanta halkan iskugu nimaadno waxaan rajeynayaa inuu yahay seminaarkii ama workshopkii ugu tirada badnaa ee haween ama gabdho intaan ay kasoo qayb galaan waxayna u tahay farxad iyo raareen gabdhaha soomaaliyeed gaar ahaan gabdhaha ku nool gobolgoboleedka hirshabeelle maanta waxay haystaan fursad wanaagsan fursaddan waxaana siiyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdiraxmaan xuseen cali guulaawe mashruucan waxaa maalgelinaya bankiga adduunka mashruucan waxaa layidhaha women in government gabdhaha inay ku bilaan shaqaalaha dowladda heerarkooda ugu sarreeya haddii ahaan lahayd agaasimaal guud agaasima waaxeedyo agaasima qaybeedyo gabdhaha sida ogsoodna waxay ku yar yihiin shaqaalaha dowladda waxaan rabnaa gabdhaha inay kaga qaataan fursadaha shaqada gabdhuhu waxay la sagan yihiin markii la yidhaahdo qeybaha tacliinta wiilashay ka sameeyeen waa waxbarashada fursadaha shaqada inay helaan waa la sagan yihiin cadaaladda inay helaan waa la sagan yihiin ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay suuradan oo suuratu nisaa la yidhaahdo maqaamka ay ka taagan yihiin gabdhuhu diinta islaamku waa meesha markaad dib u milacsato maxaa lahaa ummadan waa ummadda ugu laadka badnayd ee nabi maxaa lahaa nabigood uu yahay nabillahi maxamed oo lasoo saaray waxaa hooyo u ah maxaa lahaa gabadha hooyo ah umma ayaa layidhahda umma markii la yidhahdo wadankan waxaa la yidhahdaa ummad ummad umma maxigan laha ummadda soomaaliyeed la yidhahda umma eegaas waxaa waaye maxaa lahaa haween marka waxay leeyihiin duurkaas ayay leeyihiin iyo maxaa lahaa maqaankaas maxaa la yidhahdaa xadiis soo aror waxaa lagu sheegay doorka ay gabdhaha leeyihiin man kaana daw bintun faaxsana tarbiitaha sirta min annaar qofkii inta gabar dhalaa barbaariya naartay kaa sugtaa marka gabar wax baratay oo diinta si fiican lagu dadaalay oo aqlaaq lagu yeelay ayaa lagu sheegay maxaa la yidhahdaa inay naarta ka aturto laba ashwaarada wadash gabdha waxay leeyihiin muhiimadaas ayay leeyihiin mar walba waxaa la rabaa inay soo raasaan shaqada caqabado badan way iska jiraan laba waxaa la rabaa inay gabdhuhu ay ka gudbaan gabdhuhu waxaa la rabaa markii shaqo la xayisiiyo inay soo dalbadaan annaga madaxda sar waxaan ka hadalnay gabdhuhu markay soo dalbadaan shaqadu in lagu qoondeeyo haddii lasoo xayisiiyo tusaale ahaan toban boos in gabdhaha boos fiican ay ku heshaan tusaale ahaan dowladda federaalka maxaa la yidhaahdaa boqolkiiba soddon ayaa maxaa la yidhahdaa beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya lagu beeskariyey in xildhibaanada dowladda federaalka qoond ahaan loogu dhigo walow aysan gaarin boqolkiiba soddon laakiin boqolkiiba labaatan iyo dhowr ay gaareen caqabadaha jirana waxaa kamid ah gabadhuhu shaqada ma soo doonaayaan kartida ugu baahnaa shaqada inuu kuyaan ku laamayan waa ognaa gabdho badan wax bartay gabdho badanaa maxaa la yidhaahdaa soo dooran kara lacag waxaan rabnaa badankood inaysan dhihin shaqada waa nagala xayiray inay shaqada soo doontaan tusaale nabadoonka xildhibaanka markii la qora hayo maxaa la shaqo inay gabdhaha soo hormariyaan ay keenaan maadaama ay gabdhaha wiilashu ay yihiin waalid u yihiin inay maxaa la gabdhaha shaqada ay soo doontaan iyagana ay keenaan marka waxaan rabnaa hadoo leedahay barnaamijka barnaamij weyn waaye barnaamij aada u ballaaran oo kas dhacay dhammaan kastigii soomaaliya waaye waa mashruuc la raba gabdhaha inay shaqa lagu abuuro waa mashruuc la raba gabdhaha in shaqada lagu qabso waa mashruuc la raba gabdhaha in maxaa la yidhaahdaa heerarka ugu sarreeyo darajada ama gareeyada shaqaalaha ay gargaarsiiyo marka waxaan kusoo gareynayaa maxaa la yidhaahdaa barnaamijka waa kambeyn waa olole marka waxaan leedahay haddoo la yidhaahdo ololeya ilaa aad xaqiina aad heshayaa la xagal gaaci marka waxaa la rabaa haddoo la yidhaahdo inaad sara kacdaan oo maxaa la barnaamijka ololeysaan xafiisin maxaa la tagdaan meel walba garaacdaan marka waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaybihii dambe ee barnaamijkaha ayaan isla soo gaarnay markana waxaan siin doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maamulka hirshabelle muxudiin cali maxamed oo daafuray kulanka ayaa sheegay in ololahan uu yahay mid muhiim u ah islamarkaana wasaaradda ay qayb weyn ka qaadan doonto horumarinta habeenka hirshabelle iyo gudaha soomaaliya
horta waxaa rabaa waxyar inaan faahfaahin ka siiyo mashruucan saab ee dowladda hirshabelle qayb ka tahay oo wasaaradda maaliyadda ay hogaaminayso guddiga shaqaalaha rayidka iyo wasaaradda shaqada arrimaha bulshada oo agaasimaha gudaha ka ah qayb ka ah mashruucaas sektarkan ama qaybtan oo women empowermentga laga hadlaayana qayb uu ka yahay shaqooyinka boolashyada aan diyaarinayno qayb qayb ka mid ah waaye ogaada gabdhaha in dhiirigelina siyaasadda madaxweynaha dowladdeena waaye cali cabdulaahi xuseen cali guudlaaw ay qayb ka tahay in madaxda xafiisyada ay qayb ka noqdaan waxaa example idinkaga fulan idinkaga filan bis inaysan madaxweynaha hadalka ahayn agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo agaasimaha kala guud macnaha gabdhaha in dhiirigeliyo gabdhaha ayagaa laga rabaa inay soo doontaan xilalka ayagaa laga rabaa inay shaqooyinka soo aadaan horta taasaa rabaa horta inaan doodo badan maalmaha lixda maalin halkaan aan usoo laaban doono waxaan rabnaa doodo waxaa jiri doono sida aad xafiisyada ama agaasimo guud aad ugu tartamaysaan sida aad shaqadaasi aad u rabtaan inaad u qabataan sida madaxqaybada qoondada haweenka kama marmo boqolkiiba soddon kama marmo adoo gurigaaga joogo sida agaasimaha sheegta waxaa la rabaa inaad shaqadii qarankana qayb aad ka naqi karto hadduu ilaa yidhahdo horta taasan waxaan rabaa inaan gabdhaha aan ku dhiirigeliyo gabdhaha waynoo dhasheen waa waa waa waa waynoo dhexeen aabbana waa u nahay laakiin in la dhaho guriga ha fadhiyaan sax ma aha hogaanka dalka qaybi ka yihiin ayagoo hooya oo caruurtii barbaarinayaan waxbarashadii ku barbaarinayaan ayay qayb ka naqin karaan talada dalka marka madaxweynihiina waa ugu mahad celinaya siyaasaddiisina ay qayb ka tahay taas mashruucan saadna barnaamijkaas oo dhiirigelinaya ogaada barnaamijkan dadka soo shaqeeya technicalka ah waa la taliyaasha sare waay oo ka soo shaqaynayo shaqadaani ayagaana mudnaantooda iska leh libintaasna ayaga iskale waxaan jeclaan lahaa doodaha maalmaha soo socdo horta waxaan rabaa oo marti noo ah oo barnaamijkan doodahaasi noo daadiyin doono sidoo kalena aad u faahfaahin doono dhaktar cabdisamed xasan xuseen marti noo yahay waa brofesor jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo macalinkeeda experti waaye waxaa loo keenaa waxay tahay inaad ka faa'iidaysataan idinkana waxa idinka soo laabanayeen feedbackiisa oo arko kadibna uu idinku soo celiyo wuxuu idinka arkay ogaada doodaa la geli doonaa maalmaha inta aad soo laaban doontaan dood badan aad geli doontaan waxaa loo baahan yahay dood macno leh wax laga doodaayo u fiirso wax macno leh ma yihiin haddii qof kaaga horeeyey ha ku soo laabanin laakiin dad adag naqda brofesorka idinka ka yaabiya macnaha intuu asaga idinka yaabin idinka ka yaabiya dood macno leh ha loo baahan yahay hadduu la yidhaahdo tiimtiimaa loo kala bixi doonaa asiga kama hordhacaayo qaabku barnaamijka barsajkiisa u jeedi doono asaana hadduu la yidhaahdo barnaamijkaasi hogaamin doono dhammaanteed lagu hogaamin doono annagana waxaan arkaa laakiin ogaada barnaamijkan haweenku qaas ku yahay idinkana dooda iska leh ragga dooda qaybka ma ah waxaa labaa ragga booskooda inaad joogtaan aan rabaa waxaa rabaa dooda waxa kasoo ka dhalan doono waa la daabici doonaa doodaha aad samayn doontaan dooda action bonta laga sameeyo la daawaco ayay naqan doonaan hadduu la yidhahdo haweenkaa la hadlaya marka hadduu la yidhahdo taas ku dadaala professor waa maadsan tahay waqtigaa inoo kaa iman celina waxaa rabaa inaad soo dhaweysaan dowladda hirshabelle ama shaqaalaha weynaha hirshabelle qofka ay ka maarmin qof walba wuxuu doonaya hagar dhegeystayaal gudahaan intaasaan kusoo gababeynaa barnaamijka umuuraha habeenkan toddobaadkan kusoo qaadanaya daahfuurka ololo ballaaran oo lagu horumarinayo fursadaha shaqo ee dumarka anigoo wasaarada idinla socodsiinaya dhanka iyo farsamada waa injineer sekitan intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ciinkiisa waxaa idinkaga tegaa sida ay nabadgelyo
ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen ayagoon had iyo jeer hawsha guriga bayleen horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan horumarka dalkooday heganu yihiino hufnaan bay ugu adeegaan halgankiyo dedalkana midna kama hadhano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano horsocodka geedhiga dhankooday hantaano walafdhabar haweenku yeehiyo iyo xayin dulqadbad